barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegeystayaal waa maalin talaadaah saddexiy labaatanka bisha julaay sanadka laba kun sagaal iyo toban afrikada bari saacadda iminka waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah axmed cali sheekh
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadeenana waxaa ka mid a warbixin ku saabsan aragtida ay dhallinyarada soomaali kenyaanka ah ka haystaan dalka soomaaliya waxaan ahay shaksiga aan weligiis arkin soomaaliya laakiinse inaan arka aan doonaya insha allah markay noqotaba kolley waan tegi doonaa si husaan ku tagow dadka maanta kenya nagula nool mase ajanabiga ha noqoto kikuuyada ha noqoto jalwada waxay aaminsan yihiin soomaali inay hal yihiin
waxaa kaloo aad maqli doontaan koox dhallinyaro ah oo isugu jirta fanaaniin iyo abwaano oo xirfadooda dhanka fanka ah kaga shaqaysta aroosyada dalka jabuuti heesihii ayaa sidoo kale aad maqli doontaan
ciyaarihii iyo qodobo kale ah ayaanu idiin haynaa balse marka hore waxaynu ku horeynaynaa warkii dunida dowladda imaaraadka carabta oo qayb ka ah isbahaysiga sacuudiga ee dalka yemen ayaa sheegtay inaysan ciidamadeeda ka saarin dalkaas inkastoo ay jirto in la dhimay islamarkaana dib u daadgureen lagu sameeyey wasiiru dowlaha arrimaha dibadda imaaraadka carabta anwar gargaasha ayaa qoraal uu ku daabacay wargeyska washington post ku yidhi aan caddeeyo imaaraadka carabta iyo xulufada inteeda kale kama baxayaan yemen gargaash ayaa sheegay in inkastoo ay u howlgeli doonaan si ka duwan sidii hore haddana joogitaanka militari ee imaaraadka ee yemen uu sii socon doono islamarkaana ay caawin doonaan ciidamada yemen si waafaqsan xeerarka caalamiga ah imaaraadka ayaa horaaantii toddobaadkan ku dhawaaqay in ay dhimayaan dibna u daadgureynayaan ciidamada yemen ka jooga halkaasi oo afar sano uu ka socdo dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda oo ay taageeraan xulafada sacuudiga iyo kooxda ku xiran iiraan ee xuutiyiinta anwar gargaasha ayaa waxa uu sheegay in xuutiyiinta looga baahan yahay in tallaabada imaaraadka carabta ay u arkaan mid kalsooni dhisid ah oo lagu abuurayo fursad cusub oo dagaalka lagu soo afjaro
dowladda kuuriyada koonfureed ayaa sheegtay in ciidamadeeda cirku ay rasaas digniina ku rideen diyaarado dagaal oo ay leeyihiin militariga ruushka kuwaasi oo ku xadgudbay hawada kuuriyada koonfureed wasiirka gaashaandhigga kuuriyada koonfureed ayaa sheegay in saddex diyaaradaha dagaalka ah oo laga leeyahay ruushka ay subaxnimadii hore ee saako salaase ah ay galeen xadka hawada kuuriyada koonfureed arrintaasi oo keentay in diyaaradaha dagaalka ee ciidamada cirka ee kuuriyada koonfureed ay hawada galaan si ay dib ugu celiyaan diyaaradaha ku xadgudbay laakiin wararka ayaa intaasi ku daraya in labaatan daqiiqo kadib ay haddana diyaaradaha ruushku ay dib ugu noqdeen hawada dalkaasi qadar kooban iyagoo ku sugnaa halkaasi taasoo markii dambena ay ciidamada cirka ee diyaaradaha dagaalka ee kuuriyada koonfureed ay ku qasbeen in ay ka baxaan hawada dalkaasi kuuriyada koonfureed
intaasi waxaynu ku dhaafeynaa warkii dunida waxaad ku dhegaysanayseen barnaamijka dhallinyarada maanta ee idaacadda duhurnimo dalka kenya waxaa ku nool kumanaan kun oo dhallinyaro asal ahaan kasoo jeeda soomaaliya balse ku dhashay kuna koray islamarkaana haysta dhalashada dalka kenya dhallinyaradan ayaa intooda badan aanan weligood arkin soomaaliya haddaba fikir noocee ah ayay dhallinyarada ka haystaan soomaaliya warbixintan waxaa nairobi kasoo diray khadar maxamuud xareed cabdinajiib maxamed waa toddobyolabaatan sana jir ku dhashay magaalada gaarisa ee gobolka waqooyi bari ee kenya oo aanan weligii tegin dalka soomaaliya balse waalidkiisu ay soomaali yihiin asal ahaan marka laga soo tago in cabdinajiib uu ku dhashay kuna koray waxaana ku bartay dalka kenya haddana waxa uu aaminsan yahay in soomaalidu meel kasta oo ay joogaan ay mid yihiin magacaygu waa cabdinajiib maxamed midda ugu hore horta waxaan ku dhashay wadankan kenya midda labaatan iyo lix labaatan iyo toddoba iska dheh ayaan joogaa wadankan kenya oo aan kusoo barbaaray run ahaantii waxaan ahay shaksiga aan weligiis arkin hadda aniga iska hadlo shaksi weligiis aan arkin soomaaliya laakiinse inaan arka aan doonayo insha allah markii noqotaba kolley waan tegi doonaa si husaan ku tago kol aan maxaa la jiray dalxiis u aado kol aan u tago shaqo run ahaantii walaahi horta aad baa waxmana soomaliya weliga arkin laakiinse watan aan ku tala jiro inaan mar un tago walaahi qof walba wixii lagu sheego horta wax adiga kuu dhamaysa ma lahan haddii maanta uu dhaho waa waalan tahay oo adiga waogeadia ogtahay inaad waalneen wax dhibay ku keenaysa ma lahan anaga haddii aan la dhaho somaasuju baa tihiin haddii la dhaho soomaali ma tihiin waxba kama qabno waayo anaga waxaan anaga is og inaan soomaali nahay inay soomaalina dhashay inaan wadanka kenya ku dhalanay waa ognahay laakiinse inaan soomaalinimada ka tagno ma ahan dad badan oo aniga ilamid ah oo ku dhasheen kenya intooda badan waxay aaminsan yihiin inaysan soomaali ahayn oo kenyaan yihiin laakiinse aniga waxaan u sheegi lahaa in ay soomaalinimo ka go-eynin ama kenya ku dhashaan ama america ku dhashaan ama meesha raba ku dhashaan soomaali bay yihiin waayo dalka kenya waxaa ku nool qowmiyado kala duwan kuwaasoo kale leh luuqado iyo dhaqamo kala duwan balse si guud ugu wada hadla luuqadda sawaaxiliga inta badan bulshooyinka kala duwan ee waddankan ayaa aaminsan in soomaalida soomaaliya iyo kuwa dalka kenya ay mid un yihiin waxaana jira faquuq mararka qaar ay la kulmaan bulshada soomaalida sida uu isagu la kulmay cabdinajiib maxamed waxyaalaha aan igu khasabtay mase aan dhiirigelin inoqotay inaan ku tago waxaa ka mid ah dadkan maanta kenya nagula nool mase ajanabiga ha noqoto kikooyada ha noqoto jalwada waxay aaminsan yihiin soomaali ina hal yihiin laakiin soomaalida ma aaminsan ayaga hal yihiin soomaalida way kala duwan tahay laakiinse dadka kale ajanabiga macadaanka mase kulligood waxay aaminsan yihiin soomaalida inay hal qabil yihiin laakiinse ayaga ma aaminsano marka tii markii qof walba uu ku dhaho soomaali baa tahay si walba hadaarta kenya ku dhalo hadaarta baasboor american wado soomaali unbaa tahay adigana
marka soomaalida mar ma kala socnaad leeda aad iyo aad soomaalidu waa un hal hal qabiil aan u fahansanahay siday dadka kale u fahansan yihiin hadda qofka kenyaanka ah jalwada ah hindida ah oo inta ku dhasheen luuqadooda way garanayaan way ku faanaan laakiinse wadankan way joogaan ku noolyihin waxbay ku barteen laakiin midan aan ka codsanayo mase aan dhihi lahaa inaysan ka tegin luuqadooda soomaaliyeed ay luuqadooda saxda bartaan ay wadankooda halma waqti un tagaan soo arkaan ani ahanteeda maanta qof walbo soomaaliya ka imaado horta waan jeclahay waxyaalaan ku jeclahay waxaa kamid ah qof aan meel aan tegin qofka inuu igu warramo waan jeclahay marka intaasoo qof markay kaaga waranto adiga intaa tegtid soo fiiri ama xumaha laga sheego ama ficnaha laga sheego markii aad tegtid maad wax walba oo cad arkaysaa muddo badan ayuu warbaahinta kala socday sheekooyinka kala duwan ee soomaalida balse cabdinajiib maxamed hadda waxa uu ku fikirayaa inuu mar un booqdo dalka soomaaliya oo uusan weligii cagaha saarin insha allah waan ku tala jiraa hadda beri beri dambe waqtigaran waan aadi kara wax iga celin kara ma lahan waayo wadankeyga weeyaan mar aniga waxaa la jira howlahayga wax walba isku dowladan yihiin shaqooyinkeyga isku dawaadan yihiin wixii dhanaa meel wada dhigto aan halmar halmar soo tago aan soo fiiriyo waqtiga noqotaba insha allah kol hataa laba beri ha noqoto hal maalin ha noqoto mar unbaan tegi doonaa insha allah markay noqotaba dhibaatooyinka iyo burburka soo gaaray soomaaliya ayaa inta badan waxaa la aaminsan yahay inay qayb ka ahaayeen qabiilka iyo is-aaminaad la-aan soo kala dhex gashay bulshada soomaalida waxaana cabdinajiib maxamed uu bulshada soomaalida gaar ahaan dhallinyarada uu ugu baaqay inay ka fogaadaan arintaasi waxaan kusoo gabagabinayaa soomaali meel walbay ku nooshahay hal ha ogaadaan soomaali meel walbay ku rafaadsan tahay meel walbay ku dhibaateysan tahay haddii rabto ha noqoto kenya haddii rabto ha noqoto libiya haddii rabto ha noqoto mareykanka qof walbo ajanabi ah ama cadaan ama eurobeen ama kenyaanka ama waxaa la jira jalwada qabiilkay raba ha noqdaan ani qabiil wax kama sheegayo laakiinse tusaalahan siinayaa qabiil walba waxaana iga aaminsan yihiin inaan soomaali halna nahay haddii maanta adi labadan asa socono haddaad dhahdid ninkan ciddaas waaye aniga waxaan aaminsan inaan isku qabiil ahayn oo soomaali isla ahayn laakiin haddaana sii kala bixisid oo dhahdid ciddan baa tahay meeshii dhib badan baa ka imaanaya qofkii cadowgu ka faideysanaya dhexdooda ka faideysanaya soo ogid wayna dhacdin badan bay dhacday hadda soomaalidan islii ku nool qofaa askar qabanaysaa waxaa la dhahaa hore hebel waa naga dhaaf waxan hala qabta dir hala xire marka soomaalinimo in loo dagaaltamo khadar maxamuud xareed v o a nairobi
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a haatana aynu ku wada nasan nooc dadka fanaaniinta nimcadareen iyo caydaruus haliyey kutabi qalbiga ku tagay ka tegay hurdawaan ka tegay talamayo hadiya jeer jacayl baa igu tarmo kutabi qalbiga ku tagay ka tegay hurdawaan ka tegay talamayo hadiya jeer jacayl baa igu tarmo tusaalo inaan noqdo tilmaam dadku iga dhigta tallaabaanu soo jira taariikh dheerna waan ku sugay tusaalo inaan noqdo tilmaam dadku iga dhigta tallaabaanu soo jira taariikh dheerna waan ku sugay jacayl baatankay ka weyn anigu uma tagaye ku talagal talagal hoy ku talagal inaad timaad taleefon waxay ma tare jacayl baatankay ka weyn anigu uma tagaye ku talagal ku talagal hoy ku talagal inaad timaad taleefon waxay ma tare
tumaatiga jacaylaha dhabtayda ku taaganto dartaanu tiicaya taabtu caashiqu i baday tumaatiga jacaylaha dhabtayda ku taaganto dartaanu tiicaya taabtu caashiqu i baday tusaalo inaan noqdo tilmaanta kuyga dhigta tallaabaan soo jira taariikhdeerna waan ku sugay tusaalo inaan noqdo tilmaanta kuyga dhigta tallaabaan soo jira taariikhdeerna waan ku sugay jacayl baatankii ka weyn anigu uma taaghaye ku talagal ku talagal ku talagal inaad timaad taleefon waxiima tare
jacayl baatankay ka weyn anigu uma taagaye ku talagal heeskaasi ay nagu luqeynayeen fanaaniinta nimacdareen iyo caydaruusaliyey halkuu idinka imanaya waa laantaaf soomaaliga ee v o a oo aad si toos ugu dhegeysanaysaan washington haatanna jabuuti ibraahim bare cabdi waa abwaan dhallinyaro ah isaga iyo saaxiibadiis oo isugu jira fanaaniin iyo muusigiistayaal ayaa waxay suugaantooda ugu shaqaystaan aroosyada dhallinyarada isku guursata jabuuti wariyaha v o eda sagal siciid faarax ayaa abwaan ibraahim ka wareysatay howlaha ay qabtaan
waa runtaada waxaan ku xidhanahay dhallinyaro reer jabuutiya oo fanaaniin iyo miisas yahano oo anigu aan abwaanka ahay marka dee cid annagu waan isdabera dad isdabero ayaa nahay markaa nimbe danihiisa gaarka marka kasoo shaqeeyo ayaan isku imanaa habeenkii heesaha anigaa u abwaana caroosyada wixii qalbiga kan wala haysanaa mahan caroosyada ayaan anigaa soo sameeyey eryadii inankii misidankii waan haysanaa kii fanaankii iyo fanaanadii waan haysanaa marka waan kaga ganacsanay yanaha intan dad kale aan wax weydiisanin anba dowlad aan xasaradin oo lenahay shaqa ma jirtiyo moraalkaan iska dillahay annaga istibaro usoo bandhigna bulshada shaqan ku abuuraa marka bulshada way dadku dee isku mid maahan qof wanaagsan iyo qof baan baa jiro marka ma qiimin qof qof waxaa jiro qof noola imanaya ma- een, aan asxaabna guurisanaysa amba gabadhahaada amba nin wuxuu noqonayaa hees inaad ii samaysin amba laba heeso qofka asxaabta een, marka waad ballaaranaysaa bay ka dhiganta qofkaas dad baa ka dambeeya ay fahmin yihiin ina kaasa heestaydii sameeyey ina kaana ilxamay marka la yidhahdo faamiliga ina kaa badbaranaysa oo waad waad ballaaranaysaa marka dad baad beeranaysaa bay ka dhigantaa oo marka aroos kasta markii uu qof aroos ku yimaado waxaa ku xiran intaasoo kale qof marka berri asna markuu aroosay wuxuu oranaya wallahi dhalinyarada iyo samaysay baan idinku xiraya marka suuqiin bay idinka idinta aroosada suuq bay noo taho bay- ba- baan ballaaranaa marka qiimaha xabadka hees waxa dadkaan mataqaanaa dee asxaab hanya kala durugsan inay noo yimaado uu ka asxaabta noo keeno xabadka heeska waan la saax waan la la saayaraa marka qiimaan u joogsanaa xabadka heeska maadaama oon dad imika soo hana qaadeen lacag meel sare uma joogsan sababtoo ah dadku baa sida fankaygu hana qaadaa waxaan odhanaa macalaa miisi macalaa abwaankeeda saas may kotonkun annaku xabadka heeska qiim isku wada bixi dadku inta badan qaar noo beeriya ay jiro oon lacag ka roonna siiyo xabadka heeskaayoo dadku isku mid maayo kala gacan furan yihin waxaa jira qaar waxaan ku xakunno noo keeno marka sidaasaan u wadnaayoon uga farxaysiinaa bulshada bul- siiba caroosyada
marka aroos hadduu qof kuu keeno oo marka aroos markii ab- aroosku am- ya- yaa horta heesaha dalbadama wiilka mise gabadha mise faamilka Een, horta waxaa dalbada heesaa sagalay eenba noo yimaado waa gabdhaha Een, gabdhaha jecelina caroos ha gabdhaha kale ammaanta kale nin dee maba ammaanaba horta oo markaa gabadhaan ammaanaayo waa sidan baad hesho gabadh aad u wanaagsan baad heshay dee halkaa anu marna marka taasay ku faraxsantaho marka een, markii gabadha ku taada hees baan doonaya arooskayga inaad samayso een, mise kuu qaadataa markay ku taada tusaalahaan bisha kalean aqalgalayaa een, waa inuu arooska inuu heesahaygu diyaar ahaadaan ilaa een, intaan la gaarin xilligaa mise kuu qaadataa inaad hees aroos diyaariso Een, heesku wuxuu ka- mar mar waa beyd kalaati marna waa laba beyd marka anigu saaka marka laysoo sheegay heeskiya laga yidhaha war hees caynkaasaan doonanaa ibraahino iyo noo samee laga yidhahdo maktigaa dana gaara haddaan lahayn waan u fadhiistaa isla habeenkaaba waan u gudbiyaa saaxiibkay isna habeenkaaba laxamka u saaraa muddo badan nagama qaadato isma booqon eryadii markan anigu igama qaadato muddo dheer habeen maalinkii baa lay sheegay isla laba saacadood baan ugu sameeyaa beydkii heeskii Een, isagana kolkaabaan u gudbiyaa isla markaaba wuxuu u imataa gabadhiis waan ula hadalaaoo dadka waxaan gacan dhaqsi yacnaha deg deg baan ugu siinaa markaa saasaan u wadnaa oo u raaligelinaa bulshada intaan mataqaanaa isku xidhannahay xaflado kaleoo gaara ma u samaysaan aan aroosyada ka hayn heeso
xaflado een, ururada waan u sameynay way jiraan ururo reer jabuuti ah oon u sameynay xaflado oon nasoo marti qaaday nagu soo afiteen heeso u sameynay way jiraan dadka mataqaanaa ay iska ladan markay qofku afartan bax u sameynayaan dad noo yeedho amba soo dalbaday misisyahankayga amba fanaankayga oo labadaa ka haysto oo ka farxisiinay marka halkan naga soo siiyaan een, shaqo abuur kale way jiraan daf way jiraan marka dhallinyaradina isku xirna ururka adigii abwaana een, muusishankii gabadhii heesisaam wiilkeesii kulligiin een, waxay idin tahay shaqo oo waxaad ku maararowdaan oo danihiina ku ku ku fushitaan haa aada iyo aad waxaan noo tahay wax aan annagu wax baahideedii aan iskaga dayactiro een, intaan qof kale wax weydiisan lahayn aan ku ganacsano horta abwaanku marka uu soo hana qaadayo siiba fanku waxa waa kacakuf badan yahay sagalay oo cid ku garab qabato cid ku garab joogto haddaad weydin Een, fankaagaas siduu ku hana qaado ma hirgela wuu adag yahay noloshiisuaas marka waxaa fiican oo kalaatay abwaanku waxa inbaa jira aragtida khaldan uu ka qaato oo dadkiisa iyo laysmataqaana dowladdiisaba waxyeelay ayaa jira oo mataqaana ka sheego dee wax aan macquul ahayn ay diidayaan dadkiisu amba dowladdiisu ay diidayaan oo carqalad ku ah Anigu waxaan markaa odhan lahaa een, ka abwaanada imika soo korayo horta dhinaca fiican inay ka hana qaadaan fanka dhinaca wanaagsan inay ka han- hana qaadaan ay wixii mataqaana meel awaalayaan ee meesha aan oolin amboleys dad carqaladaynayo inay ka joogsadaan dhinaca wanaaggaanoo ka qaadan waa runtaadoo een, wax aan meesha oolin kolka abwaanku tibaaxo waxaa amba danihiisa ganaan baarka ku jiraan waxaa dhici karta waxaasi inay seeleegaasi ku socdo u yahay oo hirgalayo wax dhaci kara haa marka fankuna waa laba u galaya marka lasoo saaro wuxuu yahay mala awaal iyo suugaanta dhabta iyo suugaanta malawaalka
kaasi waxa uu ahaa ibraahim bare cabdi oo ah hawaan dhalinyaraha ku nool magaalada jabuuti waxa uu waramayey wariyaha v o eda sagaal saciid faarax halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a haatanna waxaad kusoo dhawaataan xubintii ciyaaraha waxaana nala socodsiinaya axmed cali sheekh
kulan wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada xubinta cayaaraha kooxda kubadda cagta manchester united ayaa hoos u dhacday ilaa afar kaalin marka ay timaado liiska sannadlaha ah ee kooxaha ugu qiimaha badan ciyaaraha caalamka oo uu sameeyo wargeyska forbes kooxda ciyaarta ciyaarta nfl-ka ee dalka maraykanka ee dallas carboys ayaa kaalinta kuwaad gashay waxaana lagu qiimeeyey in ay kooxdaasi qiimaheedu uu yahay shan bilyan oo dollar kooxda kaalinta labaad gasho waa kooxda ciyaarta ciyaarta baseballka ee new york yankies oo iyadana lagu qiimeeyey afar dhibic lix bilyan oo dollar waxaa saddexaad gashay real madrid oo lagu qiimeeyey afar dhibic laba bilyan oo dollar barcelona afar dhibic eber laba bilyan oo dollar kooxda new york nix oo iyana ciyaarta kubadda koleyga ayaa afar bilyan oo dollar lagu qiimeeyey kooxda manchester united ayaa kaalinta lixaad waxay ku gashay qiimeen ah in ay u qalanto saddex dhibic siddeetan iyo kow bilyan oo dollar waxaana kaalin toddobaad galay kooxda new england patriots oo horyaalka nfl-ka ee maraykanka ka ciyaarta los angeles lakers oo n b a da maraykanka ciyaarta sideedaad ayay gashay sagaalaad waxaa gashay kooxda n b a da iyana golden state warriors tobanaadna waxaa gashay kooxda new york giants dhinaca wararka ciyaaraha haddii aynu eegnana waxaa sii kordhaya muranka xoogan ee u dhexeeya tababaraha kooxda real madrid zinadin zidan iyo ciyaaryahan garet bel zinadin zidan ayaa waxa uu beeniyey in uu xushmad darro ku sameeyey ciyaaryahankaasi waxaana uu sheegay in dhibaatadu ay ka timid weeryahanka u dhashay dalka weeles kaasi uu ku eedeeyey in uu diiday in uu markaasi soo galo ciyaartii ay kooxda real madrid la yeelatay kooxda bayer munich axaddii oo ahayd ciyaar saaxiibtinimo markaasi oo beel uu fadhiyey kursiga keedka islamarkaana macalin sidaan uu sida uu sheegay doonayay in uu soo geliyo ciyaarta xilli dambe balse beel uu ku gacan sayray sidaan ayaa waxa uu yidhi beel waxa uu qarka u saaran yahay inuu ka tago kooxda waxaana uu sheegay in bixitaankiisa ay u noqon doonto mid u wanaagsan dhammaan dhinacyada arrintan ku lugta leh faallooyinka ka soo yeeray zidaan ayaa waxay hogaamiyeen in wakiilka ciyaaryahan beel oo lagu magacaabo jonathan barned uu ku eedeeyo xiddigii hore ee xulka faransiiska in uu xushmadarro ku sameeyey ciyaaryahan beel oo ah soddon jir zidaan oo ka jawaabay arrintanna waxa uu yidhi anigu cidna xushmadarro kuma samaynin waxa aan sheegay ayaa waxay tahay in ciyaaryahan beel uu ahaa mid ka diiday in uu ciyaaro ciyaartii bayer munik kooxda real madrid ayaa isku dayeysa in ciyaaryahankani ay iibiso si ay u soo galato ciyaaryahano kale oo uu ka mid yahay xiddiga kooxda kubadda cagta manchester united paul bogba hase yeeshee sidaan oo ku fadhiya kursiga kooxda real madrid lacag mushaar ah oo lagu qiyaasay lix boqol oo kun oo baan toddobaadkii ayay adag tahay in la helo koox iibsan karta oo bixin karta mushaarkaasi waxaana la sheegay ciyaaryahankan aanu diyaar u ahayn in uu sameeyo mushaar dhimis si uu uga tago kooxda ugu dambayntiina xiddiga kubadda cagta kooxda yuventus christiano ronaldo ayaa la sheegay inaanu wajihi doonin wax dacwado ah oo la xidhiidha eedeemo xagga galmada la xidhiidhaha oo lagu soo oogay sida ay ku dhawaaqeen dacwadoogayaasha dalka maraykanka katrin mayorga oo soddon iyo afar jir ah ayaa ciyaaryahankani waxa ay ku eedeysay in uu kursaday sannaddii laba kun iyo sagaal isaga oo ku sugan horteel ku yaala magaalada las vegas ee gobolka nevada ee dalka maraykanka gabadhan ayaa iminka waxaa la sheegayaa in ay ciyaaryahankan u dhashay dalka bortuqiiska la gaartay heshiis ka baxsan maxkamadda oo lagu daminayo arrintan xubintii cayaarahana waa nigintaas
halka dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington haatan aynu ku wada nasan nooco dadka fanaaniinta cawaale aadan iyo hani u k iyo heeskoodii gacalo
codka macaan ee cawaale aadan iyo haniyu ka iyo heesta gacalo ayaa gabagabo u ah barnaamijkeenii dhallinyarada maanta ee idaacadda duhurnimo waa axmed cali sheekh iyo xuseen bare aadan idinku dhaafaya sidaas iyo nabadgelyo